إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa siddeed iyo tobanka bisha dulxaja sannadda kun afar boqolkow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada qodobada wararka ugu waaweyn xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta weerar culus la beegsatay xarun ay dowladda federaalka ku leedahay magaalada muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo xukun xadu sina ah oo lagu fuliyey ruux fal kufsi ah geystay ayaa ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah galgaduuda shil geystay khasaaro dhaawac ah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray fariisamayaal ee askarta kenya iyo kuwa jubbaland ku leeyihiin gobolka jubbada hoose weerar qorshaysan iyo dagaal toos ah ayay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka gado waxaa dalka maraykanka lagu dhaawacay nin soomaali ah oo masjid halkaa ku yaala imaamka ahaa askar ka tirsanaa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee mudug in ka badan toban qof ayaa ku dhintay diyaarad ay leedahay hindiya oo burburtay khubaro caafimaad ayaa sheegay in suuragal ay tahay in dabayaaqada sanadkan dadka maraykanka ugu dhimanaya cudurka korona ay gaaraan saddex boqol oo kun khasaaraha ka dhashay qaraxyadii bayruud ayaa sii kordhaya iyadoo saraakiil ka tirsan booliska interbo ay soo gaareen waddankaasi xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeen waa maalinimo sabti ah siddeedda bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta weerar culus la beegsatay xarun ay dowladda federaalka ku leedahay magaalada muqdisho cabdifatax filibiin oo la socday weerarkaasi ayaa nooga sheekeenaya macluumaadka weerarka maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weerar aada u culus oo isheshaadiyo ama nafurnimo ahaa waxaa weerarkan lagu qaaday xarun militari oo dowladda federaalku ay ku leedahay magaalada muqdisho gaar ahaanna waxay ku taallaa degmada wardhiigley dhabarka dambe ee xarunta xisbiga halkan ayaa waxaa deganaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan guutada toddoba iyo labaatanaad mar qura ayaa waxaa holac iyo qiiq ka kiciyey cimiliyad aada u xoogan magaalada muqdisho ayaana aada looga maqliyey jugta ama hoganka uu bixinayay qaraxaasi weerarkan oo ay fuliyeen guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka soo baxaya warar horudhac ah xogta ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaa waxaay xaqiijinaysaa in khasaare kala duwan uu ka dhashay weerarka khasaaruhu wuxuu isugu jiraa dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray gaadiid iyo agabka militariga qaaska u ah isla markiiba uu weerarkan dhacay waxaa goobta gaaray ciidamo booliis ah kuwaasoo meel fog ka xiray waddada saxafiyiin isku dayay inay tagaan waa laga celiyey oo waa loo diiday inuu khasaaraha aada u badan yahayna waxyaabaha lagu xaqiiqsanayo ee waxaa ka mid a gaadiidka ambalaasta oo si isdabajoog ah tan iyo xilligii uu qaraxu dhacay xerada u tegaya islamarkaana dhaawacyada ka soo daabulaya dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa qiiqa ee qaraxa ee kala socday daaraha ama dabaqyada dhaadheer iyadoo baraha internetka durbadiiba la soo geliyey muuqaalo lagu duubay mobil oo muujinaya qaraxa baaxaddiisa iyo qiiqa oo cirka isku shareeray weerarkan ayaa waxa uu ku soo hagaagaya iyada oo magaalada muqdisho ay ku soo badanayaan weerarada waaweyn ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayso dowladda federaalka xeryaheeda iyo xataa mas-uuliyiinteeda waxaad xasuusanaysaa in muddo aan fogeyn degmada hodan ee magaalada muqdisho weerar nafurnimo ah lagula beegsaday taliyaha militariga dowladda federaalka ninka lagu magacaabo odawa inkasta uu ka badbaadayna waxaa uga dhintay ciidamo badan oo ilaaladiisa ah tan iyo xilligaasna lama aanu hadal saxaafadda waad mahadsantaha cabdifitaax wixii warar dheeraad ah ku soo kordha weerarkaasi waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo warar kale waxa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena abuubakar faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo toos ah howlgallo qorshaysan iyo weerar kamiin ah oo ay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ka kala dhacay gobollada jubbooyinka iyo gada ee koonfurta dalka soomaaliya haddaan ku horayno wararka miin ah oo maalintii shalay ka dhacay duleedka deegaanka bula guduud ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa laga helayaa xogo dheeraad ah oo ku aadan khasaarihii ka dhashay kamiin loo dhigay askarta maamulka jubbaland inta la xaqiijiyey waxaa wararkaas dhegta dhiigga loogu daray saddex askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland halka sidoo kale ay dhaawacyo culus gaareen laba kale ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa kenya ayaa waxaa ku adag inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan deegaanada ku xidhan magaalada ay duulaanka ku joogaan ee kismaayo waxaana ay mar weliba la kulmaan dagaallo ay ku hobtaan islamarkaana ay ku waayaan xubno iyaga ka tirsan dhanka kale wilaayada islaamiga ah ee gedo waxaa ka dhacay laba weerar oo lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen ciidamo la shaqeeya xabashida etoobiya iyo sarkaal ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo ka kala dhacay degmooyinka luuq iyo doolow ee gobolka gedo ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in dagaalka ka dhacay degmada luuq ee lagu qaaday askarta soomaalida ah ee daacadda u ah etoobiyaanka lagu dilay hal askari sidoo kalena lagu dhaawacay mid kale goobjoogayaal ayaa sidoo kale inoo sheegay in ciidamada xabashida etoobiya aysan wax gurmad ah u soo samayn askarta saaxiibadooda ah ee la weeraray laakiin taabaddelkeeda iyagu ka baqayeen in lagu soo qaado weerarka la mid ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan waxay ka fuliyeen degmada doolow halkaasoo ay ku weerareen guddoomiyihii hore ee degmadaas ugu magacownaa maamulka jubbaland waxaana weerarkaas lagu gubay gaari uu lahaa sarkaalka la weeraray dhowaan ayay had markii ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka qooqaani ee jubbooyinka ku dileen guddoomiyihii hore ee deegaankaas sidoo kalena ay soo qafaasheen askari ka tirsan ciidamada jubbaland ee la shaqeeya shisheeyaha kenya gobolka gedo ayaa ka mid ah goobaha ay sida isdabajoog ah uga dhacayaan weerarada lagu qaadayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ah heesta qaybo ka mid ah gobolka waxaana xusid mudan in laba bil ka hor ay halkaasi ka dhaceen in ka badan toban weerar oo lagu beegsaday ciidamada xabashida etoobiya ugu dambayntii ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa habeenkii xalay fuliyey weeraro saf ballaaran ah oo ay ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen askarta kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ka samaysteen gobolka jubbada hoose weerarka koowaad waxay mujaahidiintu ku qaadeen fadhiisin ay askarta maamulka jubbaland ku lahaayeen degmada afmadow waxaana in muddaah la maqlayay dhawaaqa rasaastay isdhaafsanayeen labada dhinac waxaana la rumaysan yahay in ciidanka jubbaland dagaalkaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku miray askarta kenya ee ku sugan deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbooyinka waxaana halkaasi kenyaatiga lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aanan xog dheeraad ah ka helin isku soo wada duuba howlgalladan ayaa imaanayaa xilli toddobaadkii tegay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulisay weerarro aad u badan kuwaasoo ay ku dishay tiro askar ah sidoo kalena ay kula wareegtay deegaano ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed xukun xadu zina ah oo lagu fuliyey ruux fal kufsi ah geystay ayaa ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah mudug tafaasiil warka ku saabsan waa kan cabdisamed boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud halkaas uu ka dhacay xukun xadu zina ah xukunkan ayaa lagu fuliyey wiil dhalinyaro ah oo fal kufsi ah kula kacay haweeney xilli ay ku sugneed duleedka degmada ceeldheer garsoore ka tirsan maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa faahfaahin ka bixiyey kiiska lagu soo eedeeyey wiilka dhallinyarada ah iyadoona lagu xukumay boqol garbaash hal sano oo musaafurin ah iyo meherka haweeneyda u kufsaday intaas kadib maxkamadda wuxuu jawaab ka daratay cabdulaahi cali wuxuuna ku jawaabay sidan waa sax oo waa dhirtaa inaan kufsaday oo galmooday intaas kadib maxkamadda markay dhagaysatay dacwadaas ii jawaabteeda oo ahayd qiraal ogaatayna inuu miirkiisa taan yahay dadkan sabtayna jirin una badanka sharciga islaamka waxay ka soo saartay xukunka soo saaray kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi mahdi cali eelal iyo sarab musaafiriin ah waxay ku xukuntay sidoo kale laba iyo toban dhago oo mahrimad sharif ah waxaana meerkaas loo xukumay maymuun maxamed maxamed xalane xukunkaas waxay ku sugnaaday karaan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka jira maxkamado dadka ku garsoora shareecada islaamka taasoo keenaysa in qofkii dhibaato geysta loo abaalmariyo sida uu allaah amray taasina waxay meesha ka saartay amaba aaday u yaraysay dhacdooyinka xadguduubyada amaba kuwa akhlaaq darrada ah halka magaalooyinka ay shisheeye u haystaan ay ka yihiin wax joogto ah oo bannaanada lala taagan yahay sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahana maxamed cali aadan shil geystay khasaare dhaawac ayaa ka dhacay magaalada muqdisho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa habeennimadii xalay ka dhacay shil khasaare geystay shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay isgoyska kilomitir for degmada hodan ee magaalada muqdisho wuxuu yimid kadib markii ay isku dhaceen mootobajaaj iyo gaari nooca raaxada ah laba ruux ayaa ku dhaawacmay shilkan kuwaas oo saarnaa mootobajaajta waxaana la dhigay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad shilalka ayaa ku badan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka qaar kuwaas oo ay ugu wacan tahay waddooyinka magaalada oo burbursan iyo darawallada oo mararka qaar gawaarida u kaxeeya si xaddhaaf ah iminkana maraykanka waxaa dalka maraykanka lagu dhaawacay nin soomaali ah oo masjid halkaa ku yaala imaamka ahaa sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac kooxaha hubaysanaya waxay weerareen wadaad soomaali ah oo imaamka ah masjid ku yaala gudaha dalka maraykanka waxayna u geysteen dhaawac wadaadka ayaa isbitaal loola cararay faahfaahin dheeriyana kama aynaan helin heerka dhaawaciisa uu gaarsiisan yahay imaamka waxaa la beegsaday wakhti uu ku sijaday masjidu faaruuq oo ku yaala gobolka minnesota si uu ugu cibaadaysto laakiinse laba nin oo maraykan ah ayaa dhabaha u galay kuwaas oo dhaawacay weerarkan ayaa dhacay habeenkii jimcaha xilli salaada cishe loo diyaargaroobayay imaamka ayaa lagu magacaabaa maxamed mukhtaar booliiska degmada bloomington oo falka uu ka dhacay ayaa waxa ay bilaabeen baaritaano laakiinse lama sheegin cid falkaasi ay u soo qabteen muwaadiniin maraykana oo necab diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah ayaa marar hore oo kala duwan waxa ay weerareen goobaha cibaadada iyo dadka muslimiinta ah oo qaarkood ay soomaaliya yihiin waxayna taasi sababtay dhimasho iyo dhaawac askar ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee mudug mar kale iyo cabdisamed cabdulaahi askartan oo kasoo goostay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug oo uu fadhigiisu yahay magaalada dhuuso mareeb ayaa ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo guriceel waxaana ay isku dhiibeen walaayadii islaamiga ah ee mudug waxay sheegeen in lagu qalday in loo qaadayo dalka qatar balse diyaaradii kasoo qaaday magaalada muqdisho ayaa ka dejisay guriceel xero ciidan ayaana lagu xareeyey halkaas oo ay in muddo ah ku go-doonsanaayeen askarta ay soo dhiibtay ayaa kala ah cabdulaahi abuukar macalim aadan cabduqaadir cali barre iidle maxamed warsame barre maxamuud abshir maxamuud waxayna dhammaantooda si wadajir ah uga sheekeeyeen waxaa ku qasbay inay isku soo dhiibaan maamulka islaamiga ah ee mudug cabdulaahi abuukar macali ibraahim labaatan iyo sagaal jir baan ah waxaan ka imid gurcaal waxaa layga qaaday muqdisho toban bilood aan ku jiray harqaboobe meel la yidhaah waa galguduud degmada gurcaal anigaana meeshii soo nacay oo inaan qalad ku dhacay ayaan u fahmay waana ka soo tegay kaasaa laygeeyey toban biloodaan ku jiray haddaan fikirana waa sidii aan rabay waa ila noqo weydi waxaa layidhi meeshaan lacag la qaadanayana keen waa iska raacay marka kabacdiyaa la ii sheego layidhi militariga ka tirsanta ayaanu waxaan ka tirsanaa maahan waxaa ugu tushkeeyey rag asxaabteyda oo markaas nala wada qalday aan israacna aniga waxaa laygu weyday meelahaasaa lagu qaadaa waxaa weye rag qadar iyo meelahaas rag loo qaadayo dhahaya lacag badanaan ku shaqaynaan maqlay marka
raxmatullahi barakaatu waa magaceyga cabdulqaadir cali barre iille ku dhashay degmada xaredheere muddo adiga toban bilooda baan joogo meel layidhaaha gurceel xere layidhaha harqaboobe waa lagu qalday askari ma aanan ahaa jirin waxa waaye qaabkeedna ma oqoon nin xamaal lagu kirshaan iska ahaay asxaabta iyo waxa waaye rag waaweyn iska dhigayo kulley ciidamaan kaa dhigaynaa iyo mushaara badan lagu siihaa qoray qadar baa lagu qaadaha ugu yiri qadar iima qaadinoo alla kama dhigin gurcaalaan ba arriyo geeda orta ma anugu kor jooga maxamed warsame barre ku dhashay xardheere ku barbaaray xamar haddii aan ka hadlo da-deeda soddon iyo siddeed sano haddii aan ka hadlo arrimo aan halkaas u tegey iyo micnaha barnaamijyada aan galay oo aan sharciga islaamka uusan bannayn aanna u bannaanayn ku bannaanayn waa jirtaa waana ku qaldamay mana ula socdo mana u laabanayo dib dambena uguma socdo waana laygu siray mana u laaba doono waxaa la iigu siray wixii macnaha la ii sheegay oo layidhi meeshaas haddaa tagtid n waa ama waa helaysaa ama waa lagu siinaa iyo wax wax u dhow xataa ma aanan arkin waxaa la iigu sheekeeyey in la yidhi bahalkii ahay qadaraa laydin wadaa bahalka ahay qadar aa laydin wadaa markii diyaaradiina la saarana waxaana laga dejiyey gurcaal xeradiina la geeyey iska joogna to ilaa toban bilood magaalada xaradheere ee xarunta wilaayada mudug ay ku sugan yihiin halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyey mid ka mid ah askarta ayaana la weydiiyey intii uu xiradooda ku sugnaa waxyaabaha ugu yaabka badnaa ee uu la kulmay sidan ayuuna ku jawaabay wax allaale wixii la rabaa lagugu samaynaa waa la iska kaadilaa waxyaabahii eegu yaabka badnaa oon arkay waxaa ka mid a nin inta soo istaago saasuu istaagay gaalnimo waayaba waxay yaa badneed waa noocaasba inuu galaya waa cadataas wax allaale waxay rabay kugu samaynaya ninka inta kugu kaadshay ka hor taaganay haddana aan kaa baqayn aadana saas u fiiri karin maxooya ma islaannima meeshaas taalla mushaar ma mushaar iyo islaannimada ayaa weyn inkastoo aysan ahayn wax cusub inay askar ka goostaan dowladda federaalk ayaa haddana waxaa waayahan dambe aada u soo badanayay askarta sheegaysa in lagu qalday in loo qaadayo dalka qatar kuwaas oo ay dowladda federaalka xerooyin ugu xareyso ciidamada shisheeye si ay askar ugu noqdaan markana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga waxaana alaaba soo jeediyay waryaheena maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
waxaan maanta idinkugu soo gudbinaynaa xubinta ganacsiga suuq lagu iibiyo caanaha lo'da oo ku yaala shabeellaha hoose oo laga dareemayo inuu ku soo badanayo gadashada caanaha lo'da caanaha lo'da waxaa ku jira fitamiinis fara badan oo kala duwan waxtarka ay leeyihiinna caanaha lo'da waa ay fara badan yihiin carruurta hore waxaa la siin jiray caanaha lo'da waxayna ahaan jireen carruur inta badan caafimaadkoodu fiican yahay sidoo kale caanaha lo'da waxaa laga sameeyaa caanabooraha iyadoona warshado la geliyo lagana dhigo caano qalalan oo budo ah haddaba waxaan maanta tagnay suuq lagu iibiyo caanaha lo'da ee ku yaala deegaanka kunyabarow ee hoos tagta degmada baraawe waxaan wax ka weydiinay mid ka mid ah haweenka iibiya caanaha lo'da waxayna inoogu warantay sida loo iibiyo maxaa gadaa
aangeel aana lo
caanaha lo'da ka waran sidee u gadaa afar kun lo afar kun dol todoba kun daxala hal doolar waa
waa tahay marka ma baadiyaha lagaaga keenaa mise
baadiyaa laga keenaa
faa'iida kaa soo gasho ma jirtaa haa
mise ku qiyaasi kartaa faa'iida kaa soo gasho intaa ilaa ii soo qoro soomaalida xoolaha ay dhaqdaan waxaa ka mid ah lo'da taas oo hilibkeeda la cuno lehna caana macaan oo tayo leh guud ahaan dhegaystayaal xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan markanna waa wixii warar naga soo gaaray dalka dibaddiisa khasaaraha ka dhashay qaraxyadii bayruud ayaa sii kordhaya iyadoo saraakiil ka tirsan booliiska interbool ay soo gaareen waddankaasi waxaa weli taagan hadalhaynta iyo khasaaraha ka dhashay qaraxyadii waaweynaa ee dhowaan ka dhacay magaalada bayruud ee caasimadda waddanka lebnaan kuwaas oo ilaa iyo hadda lagu jahawareersan yaha waxa ay ahaayeen tirada dhimashada sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda waxa ay gaaraysaa boqol konton iyo afar ruux halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafayaan lix kun oo qof waxaana muuqaalada bayruud markaad arkaysid aad moodaa inuu ka dhacay dhulgariir xooggan dowladda lebnaan ayaa xabsiyada dhigtay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda waxaana maanta xabsiga la dhigay mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan qaybta canshuuraha kaas oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku shaqaynaya halka ay musiibadu ka dhacday madaxweynaha dalka lebnaan oo dhowaan kulan la qaatay madaxweynaha faransiiska ayaa shaaca ka qaaday inuu ka codsaday faransiiska inay ku saacido haddii ay jiraan sawiro dhanka hawada ah oo ay ka qaadeen dusha sare ee magaalada bayruud ka hor inta aanu weerarka dhicin saraakiil sarsare oo ka tirsan booliiska caalamiga ah ee interbool ayaa soo gaaray magaalada bayruud kuwaas oo loo badinayo inay ka qayb qaadan doonaan baaritaanada socda ee lagu doonayo in lagu ogaado wixii dhacay xogayaha xisbiga shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah oo hadlay waxa uu shaaca ka qaaday inay lama huraan tahay in baaritaanada wixii dhacay loo dhiibo ciidamada militariga waddanka lebnaan taasi oo ay dad badan shaki ka muujiyeen maadaama ururku si adag ugu dhex jiro ciidamada waddankaasi in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay burburka diyaarad ay leedahay dowladda hindiya saraakiil ka tirsan dowladda hindiya waxa ay sheegeen in ugu yaraan lix iyo toban qof ay ku dhinteen dad ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen diyaarad ay leedahay dowladda hindiya taas oo kasoo duushay magaalada dubay ee sutaga imaaraadka carabta islamarkaana maraysa hawada koonfurta dalka hindiya waxa uu shilkan u aaneeyey roobab da-ay xilliga ay diyaaradda hawada ku duushay bayaan u hadlay dowladda hindiya waxa uu sheegay in diyaaradda soo dhacday nuuceedu uu yahay boin todobo saddex todobo islamarkaana ay siday boqol kow iyo sagaashan ruux oo rakaab ah tira dad ah ayaa la geeyey isbitaalada waxaana ku jira qaar ka mid ah duulayaashii diyaaradda diyaaradan ayaa u kala goday labo qayb waxaana laga sii baahiyey warbaahinta gudaha hindiya waxaa isa soo taraya wararka la xiriira khasaaraha ka dhashay burburka diyaaradan iyadoo warbaahinta qaar hindiyana ay tibaaxayaan dhimashadu in ay gaartay labaatan ruux hindustan times oo ah wargeys caan ah oo kasoo baxa dalka hindiya ayaa isagoo soo xiganaya mas-uuliyiinta maxalliga ah ee dowladda waxa uu tirada dhimashada ku sheegay in ay gaarayaan labaatan ruux waxaana ku jira kaxeeyihii diyaaradda halka in ka badan boqol iyo afartan kalena uu wargeysku sheegay in ay ku dhaawacmeen shilkan kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaalada maxalliga ah ugu dambayntiina waxaa la saadaalinayaa tirada dadka maraykanka ugu dhimanaya cudurka corona in dabayaaqada sanadkan ay gaari doonaan saddex boqol oo kun khubra caafimaad oo ka tirsan jaamacadda washington ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan cudurka corona oo faraba'an ku haya gudaha dalka maraykanka khubarada waxa ay sheegeen in dabayaaqada bisha ugu dambaysa sanadkan ee disembar ay suurtagal tahay in cudurka covid dadka u dhintay gudaha maraykanka ay gaaraan saddex boqol oo kun maadaama cudurka uu weli ku faafayo gudaha dalka maraykanka khubarada caafimaad ee warbixintan soo saaray waxa ay sheegeen in magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalka maraykanka ay noqon doonaan kuwa uu halakeeyo cudurka corona haddii mas-uuliyiinta maamulka donald trump ay qaadeen tallaabooyin deg deg ah ku xakamaynayaan faafitaanka covid ilaa iyo hadda maraykanka in ka badan boqol konton iyo sagaal kun oo ruux ayaa ugu dhintay corona tan iyo markii gudaha dalkaasi uu ka dilaacay cudurkan afar iyo lixdankii saac ee lasoo dhaafay gudaha dalka maraykanka waxaa cudurka corona ugu dhintay in ka badan laba kun oo ruux waxaana uu cudurka soo ritay dad kaloo aad u badan sida laga soo xigtay jaamacadda hopkins oo aalaaba ka hadasha dadka maraykanka ugu dhimanaya cudurka corona warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga inta